bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى نabyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمacيin amا bعd qaala الإmam أbu dawud sulayman bn أshcaf الsijistaaniy raximah اllah tacaalى baab kam maraة yuslim الrajul fi اlاstئdaan kam maratan imika jeer ayaa yuslimu الrajulu qofka uu salaamayaa fi اlistidaani istidaanka dhexdiisa istidaanka salaam baa ku jirtay oo assalaamu calaykum aadkulu meeqa jeer baa marka istiidaanka dhexdiisa uu qofka salaamaya qaala xadaanaa axmed bnu cabdata qaala aqbaranaa sufyaan can yaziida bni qusayfata can busr bni saciidin can abi saciidin alkhudriyi qaal kuntu jaalisan fii majlisin kuntu waxaan ahaa jaalisan inaan fadhiyo fii majlisin mid fadhiyaan ahaa fii majlisin majlis min majaalis alansaar ansaarta majaalistooda ka mid ah fa jaa'a abuu muusa abuu muusa alashcari baa yimid fazican isaga oo argagaxsan faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi maa afzacaka maxaa ku argagixiyey qaala waxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi amaranii cumaru cumar baa wuxuu i amray an aatiyahu inaan u imaado fa ataytuhu waan u imid fasta'dantu alaaan saddex jeer baan istiidaan weydiistay falam yu'dan lii la iima idmin farajactu waan laabtay faqaala waxa uu yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an ta'tiyanii inaa ii timaadi qultu waxaan idhi qad ji'tu waan imid waa kuu imid fasta'dantu alaaan saddex jeer baan istiidaan weydiistay falam yu'dan lii laiima idmin laiima idmin markaa waqad qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiguna waxa uu yidhi ida ista'dana axadukum midkiin haddii uu idin dalbaday uu idin dalbado alaaan saddex jeer falam yu'dan lahu aan loo idmin falyarjic ha noqdo oo ha laabto haiska noqdo marka maxalushaahidka tarjamada meeshaan waay marka saddex jeeruu nebiga yidhi sal l slam sunna qowliya saddex jeer haddii uu idin dalbado oo aan loo idmin haiska laabto qaala waxa uu yidhi cumar markaasi lata'tiyannii waa iila imaanaysaa calaa haada kan korkiisa bilbayinati markhaati baad iila imaanaysaa markhaatiyaal ayaad iila imaanaysaa markhaati ii keen qof kula maqlay oo markhaati kuu noqonayo xadiidkan kaaga noqonayo qaala waxa uu yidhi faqaala abuu saciidin abuu saciid waxa uu yidhi laa yaquumu macaka adiga macaaga la jirkaaga yacni istaagi maayo ilaa asharu lqowl qowmka ninka ugu yar dadka meeshaan fadhiya ka ugu yar baa ku raacayo qaala waxau yidhi faqaama abuu saciidin baa istaagay macahu isaga la istaagay fashahida lahu waa u markhaati furay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa saddex jeer inuu istiidaan yahy haddaad saddex jeer istiidaan weydiisato soogal lagu dhihi waayo iska laaba marka macana meesha inaad iska taagnaato maaha waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa qof weyn inuu ka qarsoomi karo xadiidka qaar cumar hadda xadiidkan waa ka qarsoomay abuu muusa alashcari abuu saciidin alkhudri iyo way ogaayeen walidaalika riwaayo kale waxay leedahay cumar inuu yidhi alhaani safaqu fi laswaaq aniga waxaa i mashquuliyey suuqyada ganacsi suuqyada aan ku dhex ganacsanaya wuxuu iga mashquuliyey inaan xadiidtan nebiga ka maqlo sala allahu calayh ali wasalam waa iscanaantay marka cumar mas'alo saddexaad ee xadiidka ku jirtaa waxay tahay abuu muusa alashcari miyuu aamini waayey cumar xadiid buu sheegay marka muxuu aamini waaye cumar marka uuga yeeli waayo waa nin saxaabi abuu muusa alashcariya macnaheedu marka maahan inuu isaga been uu ku tuhmaaye ma aha laakiin cumar maadaama uu amiir ahaaye diintana isaga marka mas-uuliyadda dadka saaran mid ka badan ee isaga saarnayd ayaa wuxuu ugu talagalay inaan lagu dhiiranin xadiidka rasuulka sal l slam oo dadku xadiidka nebiga inuuna iska noqonin wax qof walba isaga luqluqdo inaan laga dhigin walidaalika riwaayo kalea wuxuu leeyahay saxeixa ku jirto aniga maku aamini weynine walaakinii axbabtu tahabuta fii xadiidi rasuuli illahi sal l slam waa ku aaminayaa laakiin aniga waxaan jeclaystay buu yidhi xadiidka nebiga inaan aad u hubiyo ayb marka cumar isuu saas u yeelay maahane xadiidkan dadka qaarsay u fahmeen maahano xadiid walbo inay laba qof nebiga ka maqasho shardi ma aha hal qof xataa waa la yeela oo cumar laftirkiisa xadiidka inama alacmaalu biniyaat nebiga ka wariyey keligiisaana nebiga ka maqlay ayb marka maahan baabkaani khabarulwaaxid inuu diidan yahay waa un ziyaadati tasabut waxbuu sugayaa dadkana way u baahan yihiin wax ka celiya diinta hadda maanta xaalka aan ku jirna oo kale fawdada diiniga ee hadda taagan qof alif yaqaan iyo midaan alif aqoonin iyo mid yacni diin meel ka gaara kulli diinay ka wada hadlaayeen axkaam unbay ridaayeen ay ka hadlaayeen way u baahan yihiin marka dadka wax jooga yidhahda cagta dhulka ugu dhufto uu yidhaahda yacni diinka ilaahay qaala allaahu iyo qaala rasuulhu dheeldheel ma galaane jooga wax yidhahda qofkii yaqaana ha sheega kaan aqooninna shid inuu iska dhaho ayb laakiin dadkaa marka diintii aad uga uga nixi jireen cumar iyo radia allahu canhu aawe hadda laakiin ayb قال xdثna مسدد qال xdثna cبدالله بن dاوd عن طلحة بن yaحyى عن أbي burdة عن أbي موسى أنه أtىa cmر cmر buu u yimid faاstأdna ثaلاثا سddex buu ka idin dalbada jeer faqاala ystأdin أbu muسى ystأdin الأشcariyu ystأdin cabdاللahi بن qays intii lagu ka aqoon karay ayuu sheegay nisbadii magicii kunyadii falam yأdn lahu uma idnin farajaca marka cmarna waa mashquulsanaa markaas farajaca waa laabtay fabacata ilayhi cumaru cumar baa u cid diray maa raddaka maxaa ku soo celiyey maxaa ku celiyey qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yasta'dinu axadukum alaaan nebigu wuxuu yidhi midkiin saddex jeer buu idin weydiisanayaa fain udina lahu haddii loo idmo arrinku waa iska cadyahay wailaa haddii kalena falayarjic ha laabto qaala waxau yidhi iitiinii bibayinatin markhaati iigu keen calaa haada kan korkiisa fadahaba wou tegey uma rajaca waa soo laabtay faqaala waxau yidhi hada ubayu waa kan ubay ibnu kacab riwaayadan marka ubay inuu sheegay bay ka dhigeen tii horena abu saciid ayaa raacay ibnu xajar marka wuxuu yidhi akharu riwaayaati calaa ana aladii shahida lahu abu saciid wa hadihi riwaayatu fiiha anahu shahida ubay xaafidku wuxuu yidhi riwaayadan marka ubay ibnu kacab fiihi dalxatu bnu yaxya ayaa ku jira yidhi wafiihi dacfun sanadka fiiri marka dalxat bnu yaxya baa ku jira wa fiihi dacfun wa riwaayat اlakari wlaa an takuuna maxfuudatan riwaayada a'immada badan ay wariyeen ee abu saciid sheegaysaa maxfuudo ah wayumkinu اljamcu biana ubaya bna kacbin jaءa bacdu bacda an shahida abu saciid waa la jamcin karaa markuu abu saciid u markhaati fure ubay baa iska yimid haddana waa u markhaati fure sidaan in lagu jamciyo si suurtagal faqaala ubay ubay ibnu kacab waxau yidhi yaa cumaru cumarow laa takun ha noqonin cadaaban cadaab ha ku noqonin calaa asxaabi rasuuli illahi sal l salam cumarow asxaabta rasuulka cadaab ha ku noqonin buu faqaala cumaru cumaru wuxuu yidhi laa akuunu cadaaban calaa asxaabi rasuuli illahi sal l slam asxaabta nebiga cadaab ku noqon maayo riwaayo kale marka waxay ku daraysaa inamaa samictu shay-an fa axbabtu an atahabata anii waxbaan maqlay buu yidhi nebiga laga sheegayo waxaan jeclaysa inaan sugto ayb ee cadaab kuma yihi asxaabta rasuulka qaala xadaanaa yaxya bnu xabiib qaala xadaanaa rawxun qaala xadaana bnu jurayd qال أخبرني cطاء عن cubayd بن cmayr أن abا mوسى أbuu mوسى الأشcري اsتأdna calى cmر cmr buu ka idin dalbaday bhadihi الqiصaةi qisadan qaala fiihi waxau yihi faاnطلqa بأbi سacيid ayuu la tegey fashahida lahu waa u markaati furay faqaala waxau yidhi ahafiya calaya hada kan miyaa korkeyga ka qarsoomay min أmri rasuuli الlaahi ah salى الlahu عalيه alي wasalam alhaani waxaa i mashquuliyey aلsafqu gorgoro biاlaswaaqi suuqa aan wax ku gorgoriyo yani ganacsi walaakin sallim maa shi'ta walaa tasta'din walaakin waxa uu yidhi sallim maa shi'ta intaad doonto salaan walaa tasta'din haidin istiidaan ha la imaanin iska salaan salaan in la imaan marka haddii istiidaankii saddex lagu ekeeyey salaan in marka iska salaan ayb xadiidkan marka qaybtan dambe iyadu marka walaakin sallim maa shi'ta walaa tasta'din iyadoon ku jirin ayaa bukhaari iyo muslim iyo ay soo saareen marka daahir inay shuduud oo ku jira marka qaala xadaanaa zayd bnu akhzam qaala xadaanaa cabdulqaahir bnu shucayb qaala xadaanaa hishaamu can xumayd bni hilaalin can abi burdata bni abi muusa can abiihi bihadihi اlqisati qaal faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi liabi muusa inii lam atahimka aniga adi kuma tuhmaysanin walaakina alxadiida can rasuuli illahi sal l salam laakiin nebiga oo laga sheego war shadiidun wax adag waaye qof caadiya wax laga sheegay oo kale maaha ile warkiisa xugun waayo nebiga laakiin qof caadi ah warkiisa la mid maaha leeyahay dadka inta masaajidda ka istaago iska hadlaayo oo qaala rasuullah rasuulka saanuu yidhi war xaggee ku yidhi haddii la dhahana ama aan meelna u celi karin fahmayninna warkaas warka rasuulkaa yidhi waa ka sidaan cumar sheegaayo wax culus waay oo adag qofkii marka hadduusan hubin inuu iska ilaaliyo adiga marka diintaada inay ku celiso waay haddii wax hadda ku xukumaa aana jirin qال xdثna cبdاللh بن مسلمة عن mالك عن ربيcة بن أbي cبدالرحمن whuو ربيcة الرأي weyaan وعan غayri waaxid min culamائihi في hذا faqاala cmر لأbي موسى wuxuu ku yidhi amا iنii lam أtahimka aniga adig kuma tuhmaysanin walaakin khashiitu waxaan ka baqay an yataqawla الnaasu dadku inay dhahaan calى rasuuli الlah sl ل slam ay ku been abuurtaan rasuulka sl sl an yataqawla الnaasu dadku inay war ku kor ku yidhaahdaan calaa rasuulilah rasuulka korkiisa warownan dhihin inay ku kor dhahaan qaala xadaanaa marka intaan o dhan waa sunna qowliya waa saddex jeer istiidaanku inuu yahay qaala xadaanaa hishaamun abu marwaan wa moxamed bnu lmusanaa almacnaa qaala moxamed bnu lmusanaa xadaana alwaliid bnu muslim qaala xadaana alawsaaciyu samictu yaxya bn abi kasiirin yaquul xadaanii moxamed bnu cabdiraxmaan bni ascad bni zuraarata can qays bni sacdin qaal zaaranaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa na soo booqday fii manzilinaa gurigeennu noogu yimid waa qays ibnu sacd ibnu cubaada faqaala waxa uu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah qaala waxa uu yidhi faradda sacdun sacad waa ka radiyey nebiga raddan celin xafiyan qarsoon hoos buu calaykum asalaam u yidhi qaala qaysun faqultu waxaan yidhi alaa ta'danuu lirasuulillahi rasuulka miyaadan u idmaynin faqaala waxa uu yidhi sacad darru iska daa yuktir calayna min asalaam salaanta ha nagu badiyeen iska daa rasuulka salaanta ha nagu badiyeen faqaala rasuulu llahi sal ly slam assalaamu calaykum waraxmat ullah faradda sacdun raddan khafiyan uma qaala rasuulu llahi sal ly slam assalaamu calaykum waraxmat ullah waa markii saddexaad uma rajaca rasuulu llahi sal slam markaa nebigu waa iska laabtay lee looga idmina xadiidkaana marka sunna ficliya ficilki rasuulka sidaa sunna qowliya iyo sunna ficliya labada marka oo lagu haayo watabacahu sacdun sacd waa soo dabagalay waa soo raacay marka nebiga faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innii kuntu asmacu tasliimaka anugu waxaan ahaa inaan maqlaayo salaantaada wa aruddu calayka raddan khafiyan salaantiina waa kuu jawaabay jawaab hoos ah litukira calayna min asalaam sidaana waxaan u yeelay inaad nagu badiso korkeenna ku badiso salaanta qaala waxa uu yidhi faاnsarafa macahu rasuulu اllahi sal l slam nebiga ayaa la soo laabtay faamara lahu sacdun sacd wuxuu u amray nebiga biguslin qubays faاktasala waa qubaystay uma naawalahu wuxuu u dhiibay milxafatan go masbuuqatan la midabeeyey la geliyey bizacfaraanin lagu midabeeyey oo warsin ama warsi fashtamala biha waa huubsaday marka waa hilaabtay waa isku duuduubay uma rafaca rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yadayhi marka nebiga labadiisii gacmood buu kor yeelay wahuwa yaquulu isagoo dhahaya allaahuma ajcal salawaatika waraxmataka calaa aali sacdi bni cubaada allaahuma ya allahu allow ijcal yeel salawaatika salaadaada waraxmataka iyo naxariistaadaba calaa aali sacdi bni cubaada korkooda yaal qaala uma asaaba rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu ayb wuxuu asiibay min adacaami cuntadiiba wax ka cunay falama araada alinsiraafa tegiddii markii uu doonay qaraba lahu sacdun sacd wuxuu u soo dhoweeyey ximaaran dameer qad waqa'a calayhi biqatiifatin uu ku goglay maro farakiba rasuulu llahi sal l slam nebiga waa fuulay faqaala sacdun wuxuu yidhi yaa qaysu qaysow isxab rasuula allahi sal l slam orod nebiga raac qaala qaysun faqaala rasuulu lah sal l slam nebigu wuxuu yidhi irkab soo fuul faabeytu waan diiday uma qaala waxau yidhi imaa an tarkaba inaad fuushid wa imaa an tansarifa ama inaad iska tegtid labadaa waxba kama dhexeeyaaqaala waxau yidhi markaa fansaraftu waa iska tegey markasagana marka inuu nebiga la koro ou dhibo ayuu diidaya ayb oo dameerkaa yarkaa u ku dhibo xaafidku marka wuxuu yidhi fatxulbaariga xadiidkan wuu keenay waana ka aamusay sukuut alxaafidi fii fatxi ilbaari taxsiin waa macnihiisa qaala hishaamun abu marwaan can moxamed bni cabdiraxmaan bni ascad bni zuraara qaala abu daawuud rawaahu cumar bnu cabdilwaaxid wabnu sanaacata can ilawsaaciyi mursalan lam yadkuraa qaysa bna sacdin ma sheegin ayb xadiidka laakiin shawaahid buu leeyahay qaala marka xadiidkanna sunna ficliya yaa ku jirta oo istiidaanku saddex jeer iyuu qaala xadaanaa mu'ml bnu lfadl alxaraaniyu fii aakhariina maca aakhariina qaluu xadaanaa baqiyat bn اlwaliid qaala xadaanaa muxamed bnu cabdiraxmaan can cabdillaahi bni busrin qaal kaana rasuulu اllahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa ataa baaba qowmin qole albaabkood markuu yimaado lam yastaqbil ilbaaba albaabka ma qaabilaynin min tilqaa'i wejhi wejigiisa hortiisa uguma uunan qaabilaynin yani waa ka wada albaab markuu gargaraacayo dhaxda iskuma aadinaynin oo haddii albaabka la furaba bcaysu marka ama albaabkii laftirkiisii haddii uu dulduleelo ama waxuun ay ka muuqdaan si aanu dadka u arkin gudaha ku jiro marka hoorarkiisa ma uusan ka qaabilaynin walaakin min ruknihi alaymani dhankiisa midig aw alaysare ama dhanka bidix ayuu ka istaagaya siidaanka marka adaabkiisa in bidix ama midig laga istaaga albaabka oon dhaxda layska istaajinin wayaquulu wuxuu dhahay assalaamu calaykum assalaamu calaykum wadaalika kaagaasina anna adduura guryaha lam yakun calayhaa yowmaidin maalinkaas korkeedu mownan ahayn sutuurun wax daahiye ah yacnii daahiye iyo astur iyo guryuhu ma lahayn dadko dadka tabartooda iska liidatay albaabkuna albaab wax wada dabooli kara ma ahayn marka horay dhaxda kama istaagi jirna geesaha ayuu ka aadi jiray baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yasta'dinu idin dalbanaya biddaqsi gargaraacidku idin dalbanaayo yani ma hadlaayo oo gargaraacayaa bishr qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishrun can shucbata can maxamed bn lmunkadir can jaabir annahu dahaba ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama nebiga ayuu aaday fii dayni abiihi aabihi dayn lagu lahaabuu u aaday inuu kala hadlo fadaqaqtu lbaaba albaabkii baan gargaraacay faqaala waxau yidhi man haada kan waa kuma qultu ana waxaan yidhi aniga qaala ana ana kaannahu karihahu waaba inuu nacayba yani sunno kale marka laba baabka tarjamadiisana waa laga qaadanaya gargaraacidda nebiga ma diidin sala allahu calayh ali wasalam laakiin wax kale waay waxa uu diiday waxayna ahayd waxa uu diiday ana ana maxaa yeele ana waa damiir qof kastoo mutakalima munaasib u ah marka haddaad tira ana qof walba anaa wahay nin walba ana unbuu dhehi lahaa anaadi marka ma keenaysa tacriif iyo tamyiiz maka ma ka imaanayo laakiin hadduu yidhaahdo ana abu fulaan ana fulaan hadduu yidhaahdo biswa anaada markaas dhib ma laha laakiin anaada keligeed a waxa nebigu uu kahday ana ana baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan arajulu qofka yaduqu lbaaba albaabka garaacayo walaa yusallimu assalaamu calaykum aan dhehaynin qaala xadaanaa yaxya bnu ayuub almaqaabiriyu qaala xadaanaa ismaaciil yaxni bna jacfar qaala xadaanaa moxamed bnu camrin can abi salamata can naafici bni cabdilxaaris qaala kharajtu maca rasuuli illahi sal l slam nebigaan la baxay xataa dakhaltu intaan ka galay xaa'idan beer deyr uu ku wareegsan yahay faqaala lii wuxuu igu yidhi amsik ilbaaba albaabka riixoo celi amsik ilbaaba albaabka celi yacni xagga kan soo gelaayo ka celi say noqonay marka albaabka riix waay nooxir faduriba albaabu albaabkii markaa waa la riixay faduriba albaabu albaabkii waa la soo riixay xagga dambaa laga soo riixay bannaanka qof inuu soo gala rabo faqultu waxaan idhi man haadaa waa kuma kan wasaq alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey marmaxalushaahidka marka uu ka rabo waxay tahay faduriba albaabu albaabkii waa lasoo garaacay waa lasoo riixay waa lasoo garaacay u kawa marka garaaciddii marka iyadoo qofka uunan salaamin hadduu gargaraaco man la yidhaha hebel waa dhihi karaa kadib salaamta gadaal oo u dhigto waa yeeli karaa qaala abu daawuud yacni xadiida abi muusa alashcariyi buu sheegay fadaqa albaaba albaabkii buu garaacay baabun fi rajuli yudcaa ayakuunu dalika idnahu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yudcaa loo yeerayo ayakuunu ma noqonaya daalika yeeritaankaasi idnahu idinkiisa ma noqonaya nin baa loo yeeray hebelow bax hebel ii keena la yidhi ha ii yimaado waa loo yeertay yeeristaas ma noqon kartaa idin oo istiidaan ma soo galaa iyo hadhow ma u baahanayo meel mas'ale marka laysku khilaafay waxaana axwad ah oo dadaalku uu ku jiraa inuu istiidaan iska weydiisto aahaarta labadaba waa kusoo kala aroortay laakiin inuu isti'daan weydiisto waa afdal istidaanka marka laga hadlaya waxay tahay ma soo galaada maxaa yeele ilaa ninkan maadaama loo yeeray qofkii dabcan waa isdiyaarinayaan dad marka meel u kala yaalyaallo qaawan iyo ma jirayaan maadaama isaga uu nin bannaankaas joogo nin u dirsaday marka saa darteed inuu iska soo galo wax dhibaataa mala ila ninkan isagaaba u yeertay u yeeray qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu salma can xabiibin wa hishaamin ayb can muxamadi huwa bnu siriin can abi hurayrata ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama qaal rasuulu rajuli qofka ergegiisa qofka uu diray ila rajuli uu u diray ninka idnuhu waay idinkiisa rasuulurajuli ninka rasuulkiisa qofka uu dirsaday adeegihiisa ila rajuli uu u dirsaday nin kale idnuhu waay ninkaa kale idinkiisa waay ergeygan la dirayoo ninkaa ii keentaas la yidhi baa idin u aban xadiidkan marka xadiid saxiixa kanaa marka masaladii kala goynaya qaala xadaanaa xuseyn bnu mucaadi bni khulays qaala xadaanaa cabdulaclaa qaala xadaanaa saciidu can qataadata can abi raaficin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal slm qaal idaa duciya axadukum midkiin haddii loo yeero ilaa طacaamin cunto loogu yeero fajaءa uu yimaado maca rasuuli kii loo soo diray isaga maciisa uu la yimaado faina dalika kaagaasi idnun weeyaan idnuu lahu isaga u yahay ayb xadiidkanna marka waa kala gooye isna waa saxiix qaala abu daawuud yuqaalu waxaa la yidhi buu yidhi ina qataadata qataada lam yasmac min abi raafic abuu raafic kama maqlin shay-an waxba abuu daawuud marka xadiidkan buu dib ugu noqonayaayo wuxuu leeyahay inqiaac baa ku jiro lanna abuu raafic qataada abuu raafic kama maqlin waxba ayb sidaasuu abu daawuud yidhi laakiin xaafidku wuxuu yidhi ibnu xajar markuu ka sheekeeyey warkaan abu daawuud buu soo naqliyey riwaayaadka abu daawuud say ugu kala bedelan yihin buu sheegay markaa kadib buu wuxuu yidhi kadaa qaala abu daawuud sidaa buu yidhi waqad sabata samaacuhuna waa sugnaaday minhu uu ka maqlay qataado inuu abuu raafic ka maqlay waa sugnaatay fi lxadiidi aladii sayaأtii fi lbukhaariyi fii kitaabi tawxiid xadiid marka bukhaari uu weriyo kitaabu tawxiid uu ku wariyey ayuu ku cad yahay wqataada can ana abaa raafic xadaahu marka inqiaacaas wax dhiba wax inqiaaca ma jira marka binaan calaa dalika maxaa yeele bukhaari baa waxaa ku sugan riwaayo qataada uu leeyahay ana abaa raaficin xadaahu abuu raafic wuxuu ii sheegay buu leeyahay u sheegay xadiid marka hadduu caddeeyo dhib khalaas inuu soo gaaray oo weliba uu wax ka maqlayna riwaayadaasa cadaynayso abu daawuud laakiin isaga ma ogeyn ma oga isaga ogaalkiisa marka inaan waxba ka maqlin ayaa abu daawuud ay ahayd laakiin bukhaari maadaama uu keenay riwaayadkiisa oo saxiixana uu ku dhex keenay iyadaasaa la qabsanaa marka man calima xujatun calaa man lam yaclam baabunay haadaa kani baabun baab weyaan alistidaanu idin dalbasho fi lcawraati atalaa saddexda waqti oo dadku ay cawrada yihiin waa midda ilaahay uu sheego yaa ayuha aladiina aamanuu liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yabluguu اlxuluma minkum alaaثa maraat min qabli salaati اlfajri xiina tadacuuna iyaabakum min alظahiirati wamin bacdi salaati اlcishaa alaau cawraatin lakum waa subxii iyo waqtiga duhurkiiyo la qayluulsado iyo cishaha ka bacdiyo jiif laysu diyaarinayo saddexdaa waqti marka waqtu waa saddexda waqtiyo cawraadka weeyaan iyagu marka istiidaan bay rabaan oo ilmihii guriga kugula noolaa ayaa istiidaan ku weydiisanaya guriga markay qolka soo galaan qaala xadaanaa bnu sarx qaala xadaanaa xaaw xadaanaa maxamed bnu sabaax bni sufyaan وaxmed bnu cabdata wahada xadiiثuhu qaala akhbaranaa sufyaan can cubaydillahi bni abi yaziida samica bna cabaasin yaquul lam yu'min ma rumaynin bihaa aayaddan aktaru nnaasi dadka badankooda lam yu'min biha akaru nnaasi aayat lidni hiya aayadda aan sheegayo aayat lidni waayo wa innii aniguna la aamuru jaariyatii gabadhayda addoonta ee ahan faraya haadihi tan tasta'dinu calaya inay iga soo idin dalbato ayb ibnu cabaas sidaasuu yidhi xadiidkan marka rijaashiisa waa iqaad marka lam yu'min biha akaru nnaas wuxuu ka wadaa iimaankii qalbiga ahay muu ka wadaa maya taas waa rumaysan yihiin aayadda laakiin kuma aynan dhaqminoo ka wadaa ilaa iimaanku camalkana iimaanku iimaanku ka mid yahay maynan ku camal falay qaala abu daawuud wakadalika rawaahu caطaa'u can ibni cabaas ya'muru bihi ibn cabdilbar isaga marka wuxuu leeyahay xadiidka dambaan ku arkaymarka saddexdaa waqti ibnu cabaas marka aayaddan wuxuu ku tilmaama xadiidkan wuxuu ku tilmaamayaa in muxkam ay tahay aayadda oo marka dadku iyagaa ka tegey maahane waa laga rabaa qaala xadaثna cabdالlahi بn mslmة whuwa اlqacnabiyu qaala xadaثna cabdالcaزiiز can ibn mxamed wahuwa اdaraawardiyu can camr bni abi camri can cikrimata ana nafra min ahli اcraaq dad reer ciraaq qaluu waxay yidhahdeen ya bna cabaas ibna cabaasow kayfa taraa seed u arkaysaa fii hadihi اlaayati aayaddan allatii umirnaa nala faray fiiha aayadda dhexdeeda bima umirnaa waxay nala farayna lagu faray walaa yacmalu biha axadun qofna uusan ku camalfalaynin yani dadka badelkooda qowlu llahi caza wajala weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum ilaa aakhiri ilaaya qara'a alqacnabiyu ilaa caliimun xakiim buu akriyey qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxau yidhi ina allaha xaliimun raxiimun ilaahay oo mid dulqaad badan naxariis badan bilmu'miniina u naxariis badan yuxibu satra asurkuu jecel yahay wa kaana annaasu dadka waxay ahaayeen laysa libuyuutihim guryahooda sutuurun astur uma lahaan jirin walaa xijaalun yacnii xijaabna uma lahaan jirin astur fa rubamaa dakhala waxaa la arkaa inuu soo galay uu soo galo alkhaadimu khaadimka inuu soo galo yanii walaa xijaalun astur oo guri dhisanoo yacnii dhinac walba uga asturan oo khaymad ama teendho dadka ma lahaan jirin meesha arooska loo dhisaa lahaa guriga loo dhiso astur farubamaa waxaa la arkaa dakhala alqaadimu kii adeegaha inuu soo galo aw ilwaladu waladki inuu soo galo aw yatiimatu arajul ninka agoontiisa ma rabiibaha u noqoto ama inay usoo gasho warajulu ninkii calaa ahlihi warajulu ninkiina calaa ahlihi ehelkiisa korkooda uu yahay yaa la arkaa marka ayaguna ay soo galaan fa amarahum allahu ilaahay wuxuu amray markaa bilistidaani istidaan fii tilka alcawraati cawraadka cawraadkaas kuwaasa dhexdooda fa jaaahum allahu ilaahay wuxuu la yimid bisutuuri astur buu leeyimid waalkhayri iyo khayr maal baa dadkii ay heleen guryo xiran bay dhisteen falam ara ma aanan arkin marka axaddan qof yacmalu bidaalika ku camalfalaya bacdi intaa ka bacdi wax ku camalfalaya ma arkin marka wuxuu leey waagii hore duruufaa keentay duruuftii hadda meer markii laga baxay dhibaatadiiba meeshii ma ooleysa xadiidkan marka isnaadkiisu ibnu xajar waa xoojiyey fatxulbaariga ibnu cabdilbarna tamhiidka wuxuu ku yidhi waadunuhum iktafow biqarci ilbaab waxaan u malaynaa sababtay isaga daayeen aayadda mansuukha maahane waxay ku kaaftoomeen gargaraaca istiidaankii kale gargaraaca uga kaaftoomeen dad soo gargaraaca qof inuu taagan yahay waa la fahmaya ayb dadkii marka gudaha ku jira waa ishabaynayaanqaala abu daawuud xadiidu cubaydillaahi wacataa yufsidu hada alxadiid bacdi nusaq waxay qorayan yufasiru laakiin yufsidudaa xoog badan marka wuxuu leeyahay xadiidu cubaydillaahi iyo caطaa yufsidu hada alxadiid yacni cubaydullahi iyo caطaa xadiidkooda wuxuu ahaa in mar walba istiidaan loo baahan yahay labadaa marka xadiidkoodaa kan fasaadinaya yacni kan baa uu ka xoog badan yahay waa xadiidkaas kuwaas kaloo istiidaanka in mar walba la rabaa xoog badan marka labadaas labadoodaas xadiidkooda ibnu cabaas kan ayuu ka takhallusaayo ka wadaa kan waa laga raajixsan yahay oo istiidaanku marka mar walba waa inuu jiro baabun fii ifshaai salaami baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii ifshaai salaami salaanta faafinteeda caddaynteeda wuxuu ku soo aroora u baabihay halkan marka wuxuu gelayaa istiidaan markuu ka baxo salaamta qaala xadaanaa axmed bnu abi shucaybin qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa alacmash can abi saalix can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama waaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laa tadkhulu ljannata jannada ma gelaysaan xataa tu'minuu intaa ka rumaysaan walaa tu'minuu ma rumaynaysaan iimaan dhaba xataa taxaabbuu inta aad ka jeclaataan afalaa adullukum ma idin tusaa miyaanan idin tusaynin calaa amrin arrin idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtum aad isjeclaanaysaan afshu salaama salaanta faafiya baynakum idinka dhexdiisa assalaam marka salaantii faafiya magaca allana waa faafinaysaan idinkana marka waa isugu qalbi fayoobaanaysaan qaala xadaanaa xadiidku salaanta faafinteeda tarjamada xadiidku waa isleeyihin qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaana alleyl can yaziid bni abi xabiib can abi lkhayr can cabdillaahi bni camrin ana rajulan qof sa'ala rasuula allahi sal l slam nebigu uu su-aalay ayu lislaami khayr islaamka qaybihiisa tee ugu khayr badan qaala waxau yidhi tudcimu acaama cuntadaad quudinaysaa wa taqra'u asalaama salaamta akhrinaysaa calaa man korkiisaa ku akrinaysaa carabta aada aqoonsatay iyo waman lam tacrif qofkaadan aqoonin marka iyadana marka salaamta in la faafiyo qofkaad taqaan iyo qofkaada aqoonin muslim ifshaau salaamaa ku jira marka macnaha bal nebigu wuxuu tilmaamay salaamta lagu gaar yeelayo dadka la yaqaan keliya min calaamaati saaca inay ka mid tahay sheegabaabun kayfa asalaamu baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan kayfa asalaamu salaamta waa sidee qaala xadaanaa mxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa jacfar bnu sulaymaan can cawfin alacraabiy can abi rajaa can cimraana bni xusaynin qaal jaءa rajulu ila اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala waxa uu yidhi assalaamu calaykum sidii laysu salaama marka waa tahay assalaamu calaykum assalaam marka laba macnay leedahay ilaahayna in laga wado ilaa magaca alla magacyada alla salaama ka mida marka assalaamu calaykum allah idin xifdiyo marka allaha salaamkaas yaa korkiina ahaanayo idin ilaalinaya macno kalena waa leedahay assalaamu nabadgelya calaykum idinka dushiina ha ahaatay yani aniga waa iga nabadgelaysaan sharteyda nabadgelyana allah idin siiyo labadaas macnay leedahay marka faradda calayhi waa ka radiyey uma jalasa waa fadhiistay faqaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu yidhi cashrun toban toban ajar intaas assalaamu calaykum waa toban ajar uma jaa aakharu mid kalaa yimid faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullah faradda calayhi waa ka radiyey fajalasa waa fadhiistay ninkii faqaala cishruun labaatan uma jaa aakharu mid kalaa yimid faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu faradda calayhi nebiga waa ka radiyey fajalasa waa fadhiistay faqaala alaauun sodon soddonkaanay ku ekaatay amaa riwaayaadka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wamaqfiratuhu ama wax kale lagu sii daro iyadoo asaaniiddeeda waa daciif axaadiis marka daciif wada ah weeyaan faqaala wuxuu yidhi alaauun soddon qaala xadaanaa marka salaamta marka waxaa dareema inay tahay wax ajar layska siiyo mar haddii layidhi toban labaatan soddon ajar lagu helaayo ma noqonaysa marka dhaqan carbeed waa in layska yidhahda khalaq assalaamu calaykum taannaga dhaqan uma lahayn waa bedelaynaa maxaa lagu bedelaa hoodi hoodi ama yacni subax wanaagsan ama galab wanaagsan yaa lagu bedelaa sax maaha galab wanaagsan wax laga helaayo maaha laakiin assalaamu calaykum nebigii lasoo diraa wuxuu leeyahay toban ajaraa lagu helaa marka arrin diini ah waay maahan arrin dhaqan ama ah carabta laftirkooda markii hore ancim sabaaxan iyo waxaasay dhihi jireen waa laga celiyeen tanaa loo bedelay tan marka waa tawqiifi muslim oo dhana iska leh maaha yacni inay carab leedahay keliya maaha muslim oo dhan ba iskale markaa salaamtaas akhrisa kabacdi waxaad doonta hadhow marka oon dembi ahayn iska dheh malacago baryey iyo see la ahaay iyo markaas kabacdi haddaad doonta iska dhe laakiin marka hore tan horta ajarkaan hel in salaanta la akriyaa waa sunno radinteeduna waa waajib fardu kifaaya qaala xadaanaa isxaaq bnu suwayd alramliyu qaala xadaanaa bnu abi maryam qaala adunnu anii samictu naafica bna yaziid qaala akhbaranii abu marxuum can sahli bni mucaadi bni anas can abiihi can الnabiy sala اllahu alayh ali wasalam bimacnaahu zaada wuxuu ku daray uma ataa aakharu mid kalaa yimid faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu wamaqfiratuh faqaala wuxuu yidhi arbacuun waqaala wuxuu yidhi haakada takunu alfadaa'il fadaaishu sidaanay ahaanaysa xadiidkan marka sanadkiisa waa daciif xaafidku siduu sheegay fatxulbaariga ayb ziyaadadan marka abu marxuum cabdiraxiim ibnu maymuun almadani weeyaan dacafahu ibnu maciin abu xaatimna wuxuu yidhi yuktabu xadiiduhu walaa yuxtaju bihi laakiin iyada in lagu darana siay noqona marka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu buu yidhi aayadda waxay leedahay waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha ow rudduuha biaxsana minha marka waxay noqonay bay yidhahdeen assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmat ullah loogu daro assalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu loogu daro isagii hadduu wabarakaatuhu gaarsiiye waxba kuu reebin adiga see u jawaabaysaa ibnu cumar iyo waxaa laga sheegay inuu dhihi jiray wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wafada- wamaqfiratuhu iyo waxyaabo kale in laga sii sheegay wasalawaatuhu iy iyaga marka aayaddaas iyagoo marka ka duulaya saas dheheen axaadiidna waa ku soo aroortay laakiin sanadkiisu mid kasta uu daciif yahay ibnu xajarna uu sheegay haddii la jamciyo laakiin asal unbay yeelanaymarka hadduu barakaatuhu gaarsiiyey wamaqfiratuhu in loogu daro wax dhibaataa ma aha laakiin ku bilaabidda hore ninka bilaabayo isaga wax dheeraad wax ku qasbaayo kale ma leh isaga waxay uga eg tahay barakaatuhu ninka bilaabayo midkan dambe faxayu biaxsana si uu u helo yaa isaga loogu inuu maqfiratuhu ku dara iyo xadiidkaas marka laysu geegeeyo xasan noqon karo loo sheegay baabu fadli man badaa salaam baabu bayaani fadli man qof fadligii caddayntiisa buu u baabaya bada'a salaama salaamta bilaabay salaamta bilaabay fadligiisa qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris aلduhliyu qaala xadaanaa abu caasim can abi khaalidin wahbin can abi sufyaan alximsiy can abi umaamata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ina wla annaasi dadkan ugu dhowaansho badan bilaahi alleh man bada'ahum weeyaan kan ku bilaaba dadka bisalaami salaamta ku bilaaba alla dadka waxaa ugu dhowaansho badan kan salaanta dadka ku bilaaba adiga inaada sugin in lagugu bilaabay adigana wax ku bilaabay xadiidka isnaadkiisu saxiix aqrabu اnnaasi min almutalaaqiyiin ilaa raxmat illaah waxaa laga wadaa buu leeyay marka tiibi dadka labada qof ee is salaamaysa ee kulmaysa kan ilaahay naxariistiisa ugu dhow waa kan salaanta bilaaba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man wlaa yaa ku haboonaansho badan bisalaami salaamta yaa ku haboonaansho badan inuu salaamta bilaabo qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmaru can hamaami bni munabih can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam yusallimu sagiiru midka yar wuxuu salaamaya cala alkabiiri kan weyn qof yar iyo qof weyn kan weyn yar baa salaamta bilaabaya waalmaaru midka maraayana cala alqaacidi kan fadhiyou salaamaya waalqaliilu kuwa yarna cala alkaiiri kuwa badanay salaamaya toban hadday meesha meeshaan yihiin kuwana laba yihiin labadaa wax salaamaya ayb xadiidkanna marka waxuu tilmaamay salaamta sida loo kala leeyahay loo kala mudan yahay alaagudiya qaala xadaanaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qال أخبرnا rwx qال xdثna بن jurayج qال أخبرnيi زiyاad أنa hاaبtا mولى cبدالرحمن بن زaيد أخبرh أنhu smca أbا هurيرaةa أbu هurayr mqlay yquل isagoo dhahaya qاala rasuul الlahi صلى اه عل sلم يusلم الراakب عlى الmاaشhي midka fuushan oo gaadiidka fuushan kan soconayo lugaynayo salaamaya uma dakr الxadيiث baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yufaariqu saaxibahu saaxibkiisa ka tegaayo faaruqaayo uma yalqaahu haddana la kulmaayo yusallimu calayhi ma salaamaya ninbaa ka tagtay hadda waa kusoo laabatay ma salaamaysaa qaala xadaanaa axmed bnu saciidin ilhamdaaniyu qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii mucaawiyatu bnu saalix can abi maryam can abi hurayrata qaal idaa laqiya axadukum midkiin haddii uu la kulmo akhaahu walaalkiis falyusallim calayhi ha salaamo fain xaalat baynahumaa hadday kala teedda dhexdooda shajaratun geed ow jidaarun ama gidaar ow xajarun dhagax uma laqiyahu ou la kulmo haddana falyusallim calayha salaam waxbaa idinkala dhexgalay geed baa idinkala dhex gashay derbi baa idinkala dhexgalay qof baa intuu baxayo halkan seesoo derbigaa baa idindhex maray waa soo galay haddana salaamtii marka inuu ku celiyaa sunno uhu leeyahay kala inuu dhibsado maahna salaan badnaa kan inuu yidhaahdo maaha marka qaar dhibsanaya jira salaan badanaa bay leeyihiin kuwana isaga waa loo ducaynayaa maxaa ajarna waa helayaa muxuu u dhibsanayaa maxay ka doonay salaamtu wax badan maaha ayb falyusallim calayhi asalaam qaala mucaawiyatu xadaanii cabdulwahaabi bnu buktin can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata can rasuuli lah sal l slam milahu sawa qال xdثna cbاs الcnbry qال xdثna أسwd بن cاmr qال xdثna xasن بن صالح عن أbيه عن سلمة بن كhyl عن سacيid بن جubyr عن iبن cbاsi عن cmر أنh أtى النبy sl اه sلم nbigu u yimid whuwa fيi mashrubaة lahu wahuwa nebiga oo fيi mashrubatin meel kore oo lahu isaga uu dhistay ou lahaa saaran yacnii nebiga oo meel xoogaa taag oo kore oo uu samaystay ama isaga loo sameeyey isagoo ku jiro ayuu u yimid faqaala wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa rasuula allah assalaamu calaykum ayadkulu cumaru cumar ma soo gelayaa marka markaa waxay ahayd qisadii markii nebiga uu naagihiisa ka dhaartay bil uu ka dhaartay uu ka fogaaday marka meel mashruubo oo qol looga dhisayoo kore ayuu degey meeshaasaa marka cumar uu ugu yimid isagoo arrintaas ka su-aalayay baa marka maxalshaahidkiisa waxaa weeyaan yani isaga meeshaa inuu ugu yimid cumar assalaamu calaykum ayadkul cumar baa marka laakiin inay isfaaruqeen oo haddana usoo laabtay kuma cadda hadda riwaayadaan baabun fi salaami cala asibyaani ilmaha korkooda oo la salaamo ilmaha yareerka assalaamu calaykum la yidhaahdo qaala xadaana cabdullahi bn maslamata qaala xadaana sulaymaan yacni bn almugiira can haabitin qaal huwa haabit bnu aslam albunaani qaala anasu anas wuxuu yidhi ataa rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu u yimid calaa khilmaanin wiila ilma yaryar yalcabuuna dheeldheelayaan fasallama calayhim waa salaamay salaanta marka ilmaha yaryar la salaamaya xadiidkan ku cad salaantaas ilmaha yaryar la salaamayana faa'iido badan bay leedahay awalan waxay tahay ilmihii baa waxaa la baraya alaadaabu sharciya aadaabta sharciga la baraya waxaa kaloo xadiidkan marka ku jira faa'iidada labaad waxay tahay qofkii weynaa kibirka ay iska tuurayaa meeshaas ilmo yaryarna inuusa iska weynaysiinin xataa ayb oo ibnu baطaal wuxuu yidhi wafiihi darxu alakaabiri hidaء alkibri wa suluuki tawaaduc wafiihi suluuku tawaaduc ayaa ku jirta waliinu ljaanib qofku dhinaciisa qofka kale u jilciyo abu saciid almutawallii oo min fuqahaa'i shaaficiya ka mida kitaab atatima la yidhaahdo iskale macruufna ah kutubta shaaficiyadana aada loogu sheego qaala almutawallii waa ku badan tahay majmuuca iyo kutubaha kale wuxuu yidhi man sallama calaa sabiyin lam yajib calayhi raddu lianna asabiya laysa min ahli ilfardi salaan adaaye waxaan ka hadalnay marka la salaamo waa sunno celintu laaka waa waajib ilmo yaryar haddii la salaamo marka assalaamu calaykum la yidhaahdo cunuga iska aamuso wax dembiga korkiisa ma aha maxaa yeele ahlulfarad maba ahan waajib kuma aha isaga wayanbagii liwaliyihi an ya'murahu biraddi laakiin waalidkiis iyo qofka mas-uulka ka inuu yidhaha war salaanta raddi wacalaykum asalaam dheh waa la dhahayaa liyatamarana calaa daalika si ugu tababarto walow sallama calaa jamcin fiihim sabiyun qof baa wuxuu salaamay dad badan ilmo yaryarna ay ku jiraan dhexdooda faradda asabiyu duunahu dadkii kale waa iska aamusay waa weynaa cunugii yaraaba wacalaykum asalaam yidhi fardu kifaaye ma ka ridi karaa cunugaan ma ka ridi karo alimaamu nawowina adkaarka wuxuu ku yidhi wahuwa saxiixu saasoo saxiixa lanna cunugan ahlu farad maba ahan ba asagan hadduu iska aamusaba isaga waxba looma qabsadeen dadka wax loo raacana kuwan iyagaa laga rabaa nin kamida ugu yaraan inuu calaykum asalaam ee ilmo yareeraa radiyey cunuga yarkaa hadduu salaamo ka waran dad waaweyn dadka waaweynaa waajibay ku noqotay marka waa radinaya wacalaykum asalaam inay dhahaan waa ku waajib illa waa la salaamay iyagana dad ahlu faradana waa yihiin nam قال xdثna بن المثنى qال xdثna khالد yعن بن الxاrث qال xdثna حmayd qاal qاala أنس أنس waxau yidhi اnتahى إlayna rasuul الlahi sl ل sلم nabigaana soo gaaray وأna غulaamu anaa cunug yar ah fi اlhilmaani wiilasha la dheeldheelayo ku dhex jiro ilmaani mca اlhilmaan faslma عalayna waana salaamay ثuma أkhذa biyadii gacanteedu soo qabtay faarslanii wuxuu ii dirsaday birisaalaةi fariin dan buu ii dirsaday waqacada nebiguna wuxuu fadhiistay fii dilli jidaarin jidaar hoostiis aw qaala ilaa jidaarin jidaar xataa rajactu ilay intaan isaga soo laabtay haba u diray marka waa usoo laabtay wixii buu usoo qabtay hooyadiisu ka soo daahay markaasu waxay tihi maxaa kugu dhacay nebigaa meel ii dirsaday yii dhan hawl markaasay tihi muxuu kuu dirsaday ma faafinayo yidhi sirka rasuulka alla lam akun ufshii sira rasuulilahi sal l slam markaasuu weliba haabit ku yidhi haddaan hooyaday u sheegi lahay ama qof kale aan u sheegi lahay aabaan maanta kuu sheegi lahay sidii aan nebiga beriga arrinkaas ou igu siraysan wax ugu qabtay hooyaday aanan ugu sheegin qof uma sheegin bal fiir sida waxu hay karan nin yarown ah markaas baabun ay haada kani baabun baab weyaan assalaamu cala annisaa naagaha oo la salaamo assalaamu calaykum la yidhaahdo qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can ibni abi xusayn samicahu min shahri bni xawshab yaquulu ahbarathu asmaa ibnatu yaziida mara calayna nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigaana soo maray fii niswatin maca niswatin annagoo naago ku dhex jirnay fasallama calayna waana salaamay assalaamu calaykum buuna yidhi marka sidaa in la dhihi karo waa bannaan tahay xadiidkanna marka waa iska xasan ayb bukhaari laftirkiisa adabamufradka kusoo saaray shawaahidna waa leeyahay naagaha marka nimanku inay naagaha salaami karaan assalaamu calaykum dhihi karaan waa u deliil kan hadda yacni iskaba dhaafe bukhaariga xadiidkii jumcada asxaabta rasuulka markay salaadda jumcada soo tukadaan haweeney baa marka weyn oo yaa waxay u samey jirtay soor iyo waxbay u samey jirtay markaan khudbada jimcada ka nimaano waa soo mari jirnay waa u geli jirnay markaasaan dhihi jirnay assalaamu calaykum waraxmat ullah markaas iyadana naga radi jirtay nebiguna waa ku dhex jiray ma dhihin lama salaami kara naagaha iyo ma dhihin salaanta aan ka hadlaynana marka gacangelis maaha musaafaxo maahan iska jirna maxaa yeele musaafaxadu wuxuu leeyahay xadiidka walyadaani tasniyaani wazinaahuma albatru taas iyada wax xaaraan ma banaan baabun ay hada kani baabun baab weyaan assalaamu calaa ahli dimmati gaalada muslimiinta dhex degan see loo salaama iyo salaamtoodu waa sugeen qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can suhayl bni abi saalixin qaala kharajtu macaadii aabbahay baan la baxay ila shaam fa jacaluu waxay gudagaleen yamuruuna inay marayaan bisawaamica meelo mawlacyo oo nasaaradu ay ku caabudaan cibaadaadkooda ku samaystaan fiiha nasaaraa ay ku jiraan fa yusallimuuna calayhim waa salaamayeen faqaala abii aabbahay wuxuu yidhi laa tabda'uuhum bisalaam salaamtaa ku bilaabinina faina abaa hurayrata xadaanaa can rasuuli illahi sal l slam qaal laa tabda'uuhum bisalaam salaanta ha ku bilaabinina maxaa yeelay salaanta lagu bilaabo waxay tusaysaa ikraam ikraamna maxal uma aha ninkan gaalka ah waidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan fi dariiqi wadda ah kula kulantaanna fadaruuhum ilaa adyaqi ariiqi jidka ciriirigiisa u dhibaato geliyo marka inaan salaanta lagu bilaabaynin baa xadiidka u tilmaamaya qaala xadaanaa cabdullahi bni maslamata qaala xadaanaa cabdulcaziiz can ibna muslim can cabdillahi bni diinaar can cabdillahi bni cumar anahu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama ina alyahuuda yahuudu idaa sallama calaykum hadday idin salaamaan axaduhu midkood uu idin salaamo fa innamaa yaquulu wuxuu dhahayaa assalaamu calaykum geeri korkiinna ha ahaato faquuluu dhaha idinka wacalaykum idinkana wacalaykum xadiidka marka waxuu tilmaamay ahlu dimmada weliba yahuud iyo nasaare hadday yihiin ahlu kitaabka assalaamu calaykum markay dhahaan wacalaykum jawaabtooda noqonaysa laakiin meeshaan marka markay assalaamu calaykum dhahaan ama warkooda la fahmi waayo miyaa wacalaykum loogu jawaabayaa mas mar kasta wacalaykum ama fahma maa fahma bacdi salaf waxay dhaheen haddii la fahmo warkiisa oo assalaamu calaykum uu leeyahay warkiisu cad yahay wacalaykum assalaam bas waraxmatullaahi ma loogu darayo wacalaykum asalaam hadda allah ku nabadgeliyo qaar marka saasay dhahayaan tan waxay leeyihin marka wacalaykum sababta loo dhahaa waxay tahay iyagaa assalaamu calaykum yidhi marka haddii warkooda la fahmi waayo ama waroo mal dhahan oo u muuqdo ayaa la dhahayaa saan laakiin haddii warkoodu caddaado wacalaykum asalaam in la yidhaa aayaddaana keenaysa waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha o urduuha caam waayo inaan lama kala qaadin laakiin culimmada badankooda waxay dhahayaan si kastoy salaamaan wacalaykum in la dhaho xadiidka gobolna waa laga ogaanaa aayaddana waxay ku jawaabeen waa cumuum laakiin loo jeedo khusuus oo muslimiintaa loo jeedaa bay dhaheen silsila saxiixa sheekh alalbani baxi dheer oo masaladan marka sameeyey baxi aada u dheeroo ama saxiixada ama daciifada labadaa kitaab mid safaxaad badan qaadanaya isaga marka wuxuu aad u keenaa aahaar fara badan wuxuuna rajaxayaa haddii ay yidhaahdaan salaan la fahmi karo ay ku hadlaan wacalaykum asalaam in la dhaho wax dhibaataa wacalaykum tana ninkii isaga warkiisu mal dahan yahay ama la fahmi waayo qala xadaana cmru bnu marzuuq qaala akhbarana shucbatu can qataadata can anasin ana asxaaba الnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaluu lilnabiy nebiga waxay ku yidhaahdeen ina ahla اlkitaabi yusallimuuna calayna wayna salaamaya fakayfa naruddu calayhim saan ugu celinaa qaala quluu calaykum ah xadiikan caam qaala abu daawuud wakadalika riwaayaة caaishaةa وabi cabdالraxmaan aljuhaniy وabi basrata algifaariy baabun fi salaami idaa qaama min almajlis baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi salaami salaan idaa qaama hadduu ka kaco min almajlisi majliska u ka kaco qofka hadduu baxaayo majliska ka tegaayo miskiin dhigaayo hadduu majliska ka kacaayo assalaamu calaykum ma dhahayaan qaala xadaanaa axmed bnu xambal wamusadadun qaala xadaanaa bishrun yacni yani bn almufadal bay u jeedaan can ibni cajlaan can ilmaqburiy qaala musadadun سعيد بن أبي سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري إمام أحمد إسحاق عن المقبوري بويري لكن مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم مسكين ديو جار إلى المجلس مجلس فليسلم السلام فإذا أراد هدو دور أن يقوم إنه كع فليسلم السلام falaysat ilulaa midda hore maaha bixaqa min alaakhirati tan dambe mid ka xaq niga badan yacnii sida tan hore sunno u tahay midda dambena ay sunno u tahay markaa baxaysid ha ka tegin middaana markaa ka majliska a ka dhammaanaysaad ka tegaysid assalaamu calaykum dheh awqaad marka dadka in la salaamaba laga fiican yahay waxaa ka mida qofku aadoo og inuu xaajo ku jiro masquul ku jiro assalaamu calaykum inaad tiraahid maaha maxaa yeele nebiga waa kii ka haday qofka isagoo marka salaad ku jirana qasad waa in loo yihaaho laga fiican yahay haddii adoon ogeyn meesha wax salaad ku tukanaa iyo assalaamu calaykum intaa isku soo tegin qofkii salaada ku jiray marka ishaaro kaa qaadaya salaamta ibnu mascuud markii nebiga uu usoo galay waa salaamay buu yidhi asoo tukanaya assalaamu calaykum markaasuu wuxuu yidhi inna fi salaati la shuqlan igama radiminayo bilaal xadiidkiisana wuxuu ahaa nebigu markuu salaad ku jiray la salaamo saasuu dhahay labada xadiis marka igama radinin kalaam igama radinin kanna waxaa weeyaan ishaaro iga radiy marka qofka salaada ku jira inuu ishaaro uga radiyo waa leeyahay laakiin qofka laftirkiisu inuu salaad salaam in markaa sunno oo uga dhigto sidaasoo kale oo qof salaad ku jira in la salaamaa sunno ah sax maaha salaad iyadaa shuqul ah qofbaa mashquulsan yahay salaami ee hadday timaado isaguna saa dhahmaa meelaha qaarkood waxaa arkaysaa salaamtii xadiidkan oo kale sunnay u malaynayaan dadka gabal midkaan bilaal qisadiisa waaqacatu cayn u ahaa marsaasay u dhacday khalaas markaasay waxay samaynayeen masjidka markuu soo galo qof walba masaajidka soo gala assalaamu calaykum buu leeyahay mararka qaar imaamka salaada tujinayaa ku wareeraya qiraa'adii masalan korba uu akrinayaa midaa soo galay assalaamu calaykum mid kalaa soo galay assalaamu calaykum qiraa'adii dhan tashwiish baa ku furmaya o istaagaya imaamka waxbaa kaa khaldamayo isu leeyahay marka dhibkaas lama ogola khudbada marka la akrina iyadana ma aha khaiibka marka jumcada akrinaya marka qof inuu soo gala assalaamu calaykum yidhaahda maya laakiin inuu dhiba ma aha haddii marka uu salaan keeno maxaa la samaynaa marka ninka marka dhegaysanaya khudbada ishaaraha kaga radiya mar haddii hadalkii uu cudurtoomay ishaaradiibaa bedelkeeda imaanaysa marka ibnulmundir saasuu leeyahay waa ishaara bis haddii intuu iska aamuso bacdu alculamaana waa aamusa bayleen marka la dhammeeyo khudbada i salaada wacalaykum asalaam dhahayaan marka ishaaradaasa ka roo baabu karaahiyati an yaquul cidda la nacay qofku inuu yidhaahdo calayka asalaam oo calayka soo hormariyo qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana abu khaalidin alaxmar can abi kifaari can abi tamiimata alhujaymiyi can abi jurayin alhujaymiy qaala ataytu nabiya sal l slam nebigaan u imid faqultu waxaan idhi calayka asalaamu yaa rasuula allah faqaala laa taqul hadhihin buu yidhi calayka asalaam faina calayka asalaam taxiyat lmowta waa dadka dhintay salaantooda dadka dhintaa saa loo salaantooda waaye dhihina assalaamu calaykum ee dadka dhintay hadday calaykum assalaam salaamtoodu ay tahay markuu nebiga booqanayo assalaamu calaykum daara qowmi muminiin muxuu yidhi waayanebigu dadku markuu dhinto salaamayo muxuu ku salaami jireen calaykum assalaam muu dhihi jireen maya assalaamu calaykum ahla diyaari iyo assalaamu calaykum daara qowmi muminiin ayuu dhihi jireen see loo jamcina marka culamada ninba meeluu ahday bacduhum waxay leeyihiin nebigay khaas u tahay assalaamu calaykum daara qowmi muminiin taas waxaa dhici kartay dhaheen dadkaas in loo soo nooleeyey nebiga binaan calaa daalika marka uu sidii dad nool u salaamay takalluf badanaa ku jira maxaa yeelay assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin annagana waa naloo jideeyey caaishaaba nebiga tihi maxaan dhahaa qubuuraha haddaan tago saas dheh buu yidhi assalaamu calaykum hadday isaga gaar ku tahay caaisha dheh ma uusan dhaheen ayb ibnulqayim isaga wuxuu yidhi xadiidkan fiihi ikhbaarun lilwaaqici laa ikhbaarun can isharci wuxuu leeyay marka calayka assalaam taxiyat lmowta waaqici jiray carabtii jaahiliga ahayd dadka dhintay calayka asalaam calaykum asalaam ay dhihi jireen ee laakiin sharcigaa dadka dhintay saas u salaama maba ahan uu yidhi xadiidkan macnihiisa allahu aclam taasaad la moodaa in aada usoo dhoweynaysa inkastoo ibnu xajar nadaraa ku jiro uu yidhi haddana laak waxyaabaha ka dambeeya uu sheega laftirkeeda tan ma dha tanaa ka fahamka uga dhowaansha badan yanii nebigu markuu leeyahay fa ina calayka asalaam taxiyatu lmowta yacni sharcigaa amray in sidaa loo salaamo ma ahan ogow ee wuxuu leeyahay carabta dadka dhinto sidaasay dhihi jireen waay adiga dheh maahan markamarksaaa baabu maa jaa fii raddi lwaaxidi can اljamaacati baabu bayaani maa fii cadayntiisiibu ubaab yahay jaa yimid fii raddi lwaaxidi qof radintiisa salaanta uu ka jawaabo can iljamaacati jamaaca xaggooda uga jawaabo dad badan ayaa la salaamay hal nin baa calaykum salaam yii qala xadaana alxasan bnu caliyin huwa alxulwaaniyu abu caliyin alkhalaal qaala xadaana cabdilmalik bnu ibrahim aljudiy قال xdثna سعيد بن khالد الkخuزاaعي qال xdثnي cبdالله بن الفضل qال xdثna عbaydالله بن أbي rافع عubaydاللahi بن أbي rافع عن علي بن أbي طالب qال أbو dاود رفعه الxسن بن علي qاal يجزئ عن الجماعة رفعه marka nbigu u kor yeelay يجزئ عن الجamاعaةi جamاacada waxaa ka gudaayo إdaa maruu day maraan أn يuسلma أxadهm midkood inuu salaam dhiibo u salaamo wayujzicu can iljuluusi kuwa fadhiyana jaalisiinta fadhigana waxaa ka gudaayo xaggooda an yarudda axaduhum midkood inuu radiyo waa fardu kifaaya marka salaanta radinteeda ayb baabun fi lmusaafaxati musaafaxadii cadaynta xukunkeeda cadayntiisiiba u baabyahay musaafaxa gacan isgelin gacan isgelin waxaa gacan isgelina marka nin iyo naag maaha waa laba nin ama laba naagood qال xdثna cمر بن cwn qال أخبرna hشayم عن أbي blj عan زayd أbي الxkم الcnزي عن الbrاء بن cازب qال qاla رsuل الh صل سلم إda اlتقى المسلmaani hadday kulmaan labada mسلم faتaصاaفxa ay islaamaan gacan qaadaan وxamida الlah عزa وaجل alla ay ammaanaan واsتغفraan ay dembi dhaaf weydiistaan غufira lahmaa oo loo dhaafay qال xdثna أbو bكر بن أbي شhيبة qال xdثna أbو khالد وبن نmayر عن الأجلح عن أbي إسحاaq عن الbrاء qال qاla رasuل الlh صلى اه عل sلم ma min mسلmayni laba mسلم ma jiraan ylتaقiyaani kulmayaan fayaتaصاaفxaan isgacan qaadayaan ilaa غufira lahma waa loo dhaafaa qabla an yftariqaa intaynan kala tegin ka hor intaynan kala teginba waa loo dembi dhaafaa shawaahidna waa leeyahay saxiix uu ku noqdo qaala xadaثna musa bnu ismaaciil qaala xadaثna xamaadu qaala akbarana xumaydu can anas bni maliki qaal lama jaءa ahlu اlymn reer ymn markay yimaadeen qaala rasuulu اlah sal ا slam qad jaءakum waxaa idin yimid ahlu اlymn reer ymn wahum iyaguna awalu man qolo kii ugu horeeyey waa jaءa la yimaado bilmusaafaxati musaafaxada iyagana dadkii ugu horreeya musaafaxa la yimaado marka musaafaxadii marka inay nebigu waa ku ammaanay reer yeman waa inay sunno tahay musaafaxadaasi marka xaalaad marka waxaa jirta bacdi ahlicilmi ay bidco ku tiriyeen xaalkaas marka waxaa weeyaan awqaad in lagu taksiisiyo lagu gaar yeelo casirka ka bacdi iyo subaxi ka bacdi iyo waxaa taksiiskaas bidcay ka dhigaysaa aimada marka waa tilmaamaan imaamu nawowina waa tilmaama idkaarka in badanoo culimmada ka midana waa tilmaameen meelaha qaarkood marka waxaan aragnay dadka salaada subax ka bacdi ama casirka kadib salaam masjidka dhana salaam iswada salaamaya meelahan marka koonfurta ay aada ugu sii badan tahay marka taasoo kale waa diideen culammada maxaa yeelay taksiis lagu khasisayo casirka yaa bidco ka dhigaayo ee musaafaxadu iyada xaara yani iskeed ma loo nahiyinin looma reebin wahum awalu man weyaan jaaa bilmusaafaxati la yimaada iyagaa ugu horreeya wax musaafaxa la imaada